dhegaystayaal haddaan ku hormaro waxaa la dhelay kulmo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska stark city waxay la dhelishay naadiga leicester city laba iyo laba ay markaasi ku kala baxeen Huddersfield Town iyo West Bromwich Albion gool waxba naadiga Huddersfield Town ayaa ku awdurnaatay Newcastle waxay guuldarro gool waxba kala kulantay naadiga AFC Bournemouth halka Burnley gool waxba ay dirtay naadiga Southampton Swansea City iyo Brighton and Hove Albion gool waxba naadiga Swansea City ayaa facid loo diray hayeeshe Liverpool ayaa afar gool iyo gool kaga adkaatay naadiga West Ham United waxaa maanta sidoo kale dhici doonaa kulamo xiisa badan Tottenham Hotspur waxay la doontaa Crystal Palace halka kulanka xiisaha badan maanta dhici doona yahay Manchester City Arsenal iyo sidoo kale Chelsea iyo Manchester United wada dheeli doona Everton waxay la dheeli doontaa naadiga Watford dhinaca iyo dalkaasi Talyaaniga laba kulan ayaa la dheelay waxaana kooxuhu ay isku arkeen naadiga Bologna waxay la dheeshay Croton saddex gool laba ayaana laga wadroonatay laga wadroonaaday Bologna halka Genoa Zambadori laba gool waxba naadiga Zambadori ay ku wadroonatay dhinaca iyo dalkaasi Talyaanigana waxaa kooxuhu ay isku arkeen Valencia iyo Leganes Deportivo La Coruña Atletico Madrid ayaa dheelay Valencia waxay Leganes kaga wadroonatay saddex gool waxba Deportivona waxa ay gool waxba guuldar kala kulantay naadiga Atletico Madrid Alaves waxa ay markaasi la dheeshay Espanyol gool waxba ayaana ay ku wadroonatay Barcelona waxay laba gool gool kaga adkaatay naadiga Sevilla dhegeystayaal horyaalkaasi maanta waxaa sidoo kale la dheeli doonaa oo Real Madrid waxay la dheeli doontaa naadiga Las Palmas halka Levantena ay Girona la dheeli doonto dhinaca iyo dalka Talyaaniga haddaan idin dulmaro kulmada maanta dhici doona waxaa sidoo kale ka mid ah naadiga Inter iyo Torino ayaa dheeli doona naadiga Rome waxay dheeli doontaa Fiorentina Juventus waxay la dheeli doontaa naadiga Benevento Sassuolo iyo AC Milan ayaa dheeli doona xubinta ciyaarahan waa nageyntaa